kulankana qoraan iyo duca loogu sameynay iyo gudoomiyihii hore gobolka galgaduud naxariista ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sareysa galmudug sida golaha wasiirada xildhibaanada iyo gudoomiyaha gobolka galgaduud gudoomiyaha caasimada galmudug ee dhuus mareeb qaybaha kala duwan ee bulshada culmodiinka caasimada ayaa ka qaybgalay kulanka iyagoona sheegay in dhammaan alle ay ugu baryeen in naarta allaha ka xoreeyo gudoomiyihii hore gobolka galgaduud oo dhowaan geeriyooday kuna geeriyooda magaalada muusacsan soomaaliya ugu horeyn ayaa waxaa ka hadalay kulanka ducada lagu sameynayey gudoomiyaha gobolka galgaduud ee luuqadka magaalada dhuus mareeb caasimada galmudug cabdulaahi bare beenta isagoon ka sheekeeyey taariikhda sheekha allah naxariiste kulankeennan wuxuu ku saabsanaay inaan u duceyno guddoomiyihii hore ee gobolka galgaduud sheekh axmed cali jimcaale oo ah nin aa wada taqaanaan intaan iyo inta kale oo gobolkan ka soo jeeda guddoomiye axmed runtii heerar badan ayuu ka soo maray bulshada dhexdeeda wuxuu soo noqday guddoomiyihii hore oo dalladda almaamuun waxuu ka soo mid ahaay madaxdii hogaaminaysay raggii la soo shaqeeyey ayaa jooga madaxdii uu sarreyday ayuu ka mid ahaay guddoomiyaha wuxuu soo noqday guddoomiyihii gobolka galgaduud guddoomiyaha wuxuu ka soo mid noqday shaqaalaha wasaaradda amniga runtii bulshada qaybaheeda kala duwan ayuu si fiican uga soo shaqeeyey guddoomiyaha axmed cali jimcaale wuxuu ahaa nin culumo ah xaafidul qur'aana eeda badan daacadnimo badan intii la soo shaqayday ayaa taqaana runtii waxaan maanta ka marakacaynaa guddoomiye sheekh axmed allah u raxmado inuu ahaa runtii nin taqiya oo aada isu ilaaliya oo bulshada macaamilkeedana si wanaagsan uga soo qayb qaatay intii uu la soo shaqaynaya ama lasoo tacaamulaayay dhanka kale qaar ka mid a nabadoonada iyo sidoo kale culimmada deegaanka ayaa ka hadlay kana tacsiiyey geerida ku timid gudoomiya hore gobolka galgaduud axmed cali jimcaale
sheekh axmed cali jimcaale ilaahay ha u naxariisto guddoomiyihii gobolka ee hore nin runtii wuxuu ahaay aamusnaan badan ida badan dhowris badan cilmi leh dadaal badan waxaan qiraynaa sheekh dhowrsaday intii aan ka arka shakhsiyaddayda qof oon maamul u soo istaagay iyo bulsho dhexdeeda u ahaa ilaahay ha u naxariisto walaalkeen qaaliga ah marna si khaasa wiilkeennii ah ilaahay jannadii ha uu bishaareeyo waxaan meesha laysugu yimid inaan u ducayno walaalkanna guddoomiyihii hore gobolka sheekh axmed cali jimcaale ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto nin weynoo qaymo badan u ahaa maanta ducada wax taraysa wax kale wax tari ma hayaan waxaan meeshan aan qur-aankan aqrinay waxaan u hedeynaynaa sheekh cali jimcaale ilaahay ugu naxariisto ilaahay ugu naxariisto qur-aanka munazala ee mucadama musharafa barakadiisa ilaahay ugu naxariisto ilaahay raaxa ugu maarata raaxa ilaahay ku gaarsiiyo ilaahay noo aqbalo inay ajiib ilaahay noo aqbalo inay ajiib amwaadoo dhan ilaah ugu naxariiso khaasatan sheekha qur-aanka la aqriyay ilaah ugu naxariiso
gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi caligene iyo gudoomiyaha caasimada galmudug dhuusmareeb ayaa dhankooda sheegay in shuquuxun kasoo qabtay gobolka galgaduud ayna tahay in looga tacsiyeeyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka galgaduud ee galmudug
aniga gaar ahaan isku macalina waa ahayn saaxiib gaarna waa ahayn shaqadii ahlu sunna oo halka markii shabaabka lagu dareerayana qeybaan ka wada ahayn ruux runtii aada iyo aad naafic u ah oo ummadda waxtar u leh ayuu ahaay dadka ilaahay oo wadanka jooga dadna waa qof dadka dhib ku dulhaya oo mufsid aho wadanka ilaahay inuu ibsaadiyo oon iraadada ilaahay ku quntay qofna waa qof naafic ah oo dadka anfaco cilmigiisa iyo caqligiisa iyo hantidiisa iyo waqtigiisa intuu rabo ku anfaco marka dadka naafic ah oo ummadda ku dhex noolaay uu ka mid ahaa inaad midigta allah ka siiyo intii uu ka tagana ilaahay samariya iimaanha ka siiyo iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka gobolka intaba
walaalkeen allah u naxariisto sheekh axmed guddoomiyihii gobolka hore shiiqeennii dadka la macaamilay oo dhanna ay ku sheegeen astaamo fiican ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay u aqbalo carabkooda oo beer ka mida beeraha jannada qabriga ilahay uga dhigo annagaan uusa gadaalsiisna fidnayn astaantan ama shaqadan ama xafladahan oo kale oo hadda bilowday waa dhaqan fiican oo qofkii qiimalahoo dhan oo bulshada ka baxa si wadana loogu duceeyo waa ficil fiican qofkii bilabana waxaan leeyahay allaha jarka siiyo gabagabadii kulanka ayaa waxaa soo xiray kana tacsiyey geerida gudoomiyaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda kaansha qaranka badda galmudug iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhinaca ciidanka galmudug iyagoona sheegay inay waxaan ka yaqaaneen sheekha inay ka tacsiinaya geerida ku timid sheekha iyo gudoomiyaha gobolka guduud tacsi tiiraanyale aan halkan uga dirayaa ehelkii iyo culummadii iyo jamaacadii iyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed reer galmudug oo dhan waxaan leenahay ilaahay samir iyo imaan allah naga siiyo awlaaddiisii iyo ehelkiisii iyo waalidkiisana allah ka siiyo marka waxaan rajaynayaa sheekh axmed inuu qalbigeenna ku noolaan doono gaar ahaan haddaan meeshaan bilmunaasaba uga faa'iidaysto dadka maanta dhallinyarada ah waxa ay noo tahay runtii baakii yool weynoo maanta la hiigsan karo sababtoo ah taariikhda uu lahaa intii aniga kulley hadda aan dadka xoraamiyey waa taariikho fara badan Dhin- dhinaca waxay waxay ka ahayd dhinaca halganka oo waad dareemi kartaan oo magaaladan iyo meesha laga keenay iyo dhiiggii loo shubay iyo howlihii baakii soo maray dhinac waa xagga dowladhisko maamulkii iyo maxay tahay habka uu ka soo maray dhinac waa xaggii diinta waa nin wadaadho muxaafi baakii xaafid qur'aan aho marka waxaa waaye meel walba waa kii qolow wuxuu uga noqon karaa maxay tahay marmuuq gogosha tacsida gudoomiyaha gobolka guud ayaa waxaa ka fidsan magaalada mareeb iyadoon la rajaynaya lasoo gabagabeeyo taasoo ka qayb galaya qaybaha kale bulshada magaalada mareeb uuna duceeyeen gudoomiyihii hore gobolka galgaduud